بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الناظم رحمه الله فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما تمسك الماء الغرابيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل wuxuu leeyahay mualifku naadimka raximahullah radia allaahu canhu famaa taduumu sucaad ma daa'imaysa buu yidhi calaa xaalin xaalad oo takuunu bihaa ay ku sugnaanayso xaaladay ahaanaysa ma daaimayso ma daa'imayso kamaa talawanu siday isku badbadasho fii ahwaabihaa ahwaaba jamcu thawb yacnii maryaheeda dhexdaas siday iskugu badbadasho alquulu waxa quulka u yaqaanaan carabta waxay yidhahdaan waa jinni qaarkood qaarna waa waxaan jirin ayay ku macneeyeen alquul waa waxyaabo ismoodsiiyaan oo markay bannaanada ama ay meelaha saxarada marayaan waxay dhihi jireen carabtu fi ljaahiliya waa jinni isbedbedelaya marba xaaladu u muuqanaya marba midab ama marba nooc ayuu kusoo daahiraya sidaasay yidhahdaan ayagu marka wuxuu leeyahay gabadhaani waa gabadh isrogrog badan sida quulku isku rogrogo isku bedbedelo weli wuxuu ku sifaynayaa uu daba joogaa sucaad sifooyinkeeda hore wuxuu ugu soo sifeeyey in dhiiggeeda lagu barxay fajcun wa walcun wa ikhlaafun wa tabdiilu waxyaabaasaa dhiiggeeda lagu barxay inaysan ballan lahayn uu soo sheegay beenuu ku sifeeyey inay makruuh ku asiibto ayuu ku sifeeyey oo hajri iyo wax la mida ay ku samayso tabdiilu khaliilin bikhaliil inay ku dhacdo ayuu ku sifeeyey haddana wuxuu ku sifaynayaa inay isbedbedel badan tahay bahalkan jirjiroolaha la yidhahdoo kale inay tahay oo marba midab ay u ekaato marba nooc wuxuuna ula jeedaa marna xiriiray samaysaa marna waa goysaa mar jaceelay muujisaa mar buqdiyay muujine mar hadal fiicanay ku hadlaysaa marna hadal xunay ku hadlaysaa isrogrogeedaa badan bu waxay culimmadu ku macneeyeen beydkan waxay yidhaahdeen wuxuu leeyahay tataraa'a fii suwarin mukhtalifa yacni waxay isku muujinaysaa suurado kala duwan fa taaratan tasilu wa taaratan taqطac fa taaratan tasilu wa taaratan taqطacu wa taaratan tardaa wa taaratan taqdabu wa taaratan tajfuu wa taaratan tatawaddadu wa taaratan targabu fii khaliilin wa taaratan targabu canhu wuxuu leeyahay bay yidhahdeen sucaad waxay iskugu waxay isku muujinaysaa suurado kala duwan fa taaratan tasilu mar way xiriirinaysaa wa taaratan taqtacu marna waa goynaysaa saaxiibkeed mar way xidhiiraysaa marna waa jartaa wa taaratan tardaa mar way raalli noqotaa wa taaratan taqdabu marna waa carootaa wa taaratan tajfuu mar waxay kula dhaqantaa jafaa iyo ad adeyg wa taaratan tatawaddadu marna way isjeclaysiisaaho jacaylay u muujisaa wa taaratan targabu mar waxay jeclaanaysaa fii khaliilin saaxiib wa taaratan tarqabu canhu marna way nacaysaa saaxiibkaasi marka waa qofaan meel loogu imaanayn buu leeyahay waa qofaan xaalad iyo meel mucayana aan loogu imaanayn oo waxay la macno tahay bay yidhaahdeen nin shaacira oo miduu ka yaabanaayo saaxiib uu la ahaa gabay ka tiriye sida tan uu ula yaaban yahay kacab ama uu ku sifaynayo asna ula yaabanaa marka wuxuu yidhi bay yidhaheen ninkaasoo sheeganaya shakawtu shakawtu faqaalat kullu haada tabaruman shakawtu faqaalat kullu haada tabaruman bixubbii araaxa allaahu qalbaka min xubbii bixubbii araaxa allaahu qalbaka min xubbii فلما كتمت الوجد قال تعنتا فلما كتمت الوجد قال تعنتا صبرت وما هذا بفعل شجي القلب صبرت وما هذا بفعل شجي القلب وأدنو وأدنو فتعصيني فأبعد طالبا وأدنو فتعصيني فأبعد طالبا رضاها فتعتد التباعد من ذنبي رضاها فتعتد التباعد من ذنبي فتعتد التباعد من ذنبي فشكواي يؤذي فشكواي يؤذيها وصبري يسوؤها فشكواي يؤذيها وصبري يسوؤها وتجزع من بعدي وتنفر من قربي وتجزع من بعدي وتنفر من قربي فيا قوم هل من حيلة تعرفونها فيا قوم هل من حيلة تعرفونها تشير بها وتشير بها واستوجب الأجر من ربي تشير بها واستوجب الأجر من ربي واستوجب الأجر من ربي ninkan wuxuu leeyahay shakawtu waan sheegtay ayadii baan u sheegtay faqaalada waxay tidhi kullu haadaa arrinkan oo dhan tabaruman bixubbii yacni jaceylkayga si aad uga baxsato un baad rabtaa waxaad la sheeg sheeganayso si aad ii goysaa raadinaysa ood jaceylkayga uga iskaga zuuliso araaxa allaahu qalbaka min xubbi qalbigaaga allah uga raaxeeya bay tihi jaceylkayga mar haddaa inacday ilahay qalbigaaga haka ha uga raaxeeyo jaceylkayga oo jaceylkaygu ha kaa baxo macnaha waxay iska dhigaysaa sheegashadaas oo u sheegtay inay ka xun tahay arrintaasuna ay tahay inuu asiga soo nacayo uusan rabin ayada falamaa katamtu lwajda markii aan qariyey buuyi wejdigii iyo jacaylkii aan u qabay markaan xoogaa iska qarsadoon iska aamusay ilaan sheegashadii waa layga hoos qaadi waayo eeday noqotay qaalat waxay tidhi tacanutan madax adeeg dartii waxay tidhi sabarta waad sabartay ayaanta waxaad la aamusantaha waa sabraysaa miya wahaadaa wamaa haadaa bificli shajiyi lqalbi mid qalbigiisu adagayo hagaagsan qalbigiisu fiican yahay ficilkiisa maahan bay tiri arrinkan inaad iska sabarto iska aamusto macnaa warkaaga ayaantaa lama helin la leeda markaan ka fogaadana waa eed markaan u sheegtana waa eed wa adnu waan dhowaanayaa fa tacsiinii way caasinaysaa markaan u dhowaado way caasinaysaa wa abcudu waan fogaanayaa fa abcudu waan fogaanayaa aaliban ridaahaa anoo raalli noqoshadeeda dalbaya ayaan ka fogaanayaa ilan dhawaashihii waa laygu caasiyey bal waxaan isleeyahay raalli ha kaa noqotee xoogaa ka fogow fatactadu tabaacuda min denbi fogaanshihii waxay u tirinaysaa inayba dunuubtaydii ka mid tahay fatactadu waxay tirinaysaa atabaacuda fogaanshihii waxay ku tirinaysaa min denbi dembigeyga oo waxay leedaha waa fogaatay akhdaadaad gashay ka mid tahay fa shakwaaya yu'diiha sheegashadaydu waa dhibaysaa wa sabrii yasuu'uhaa sabarkayguna waa xumaan gelinaya haddaan sheegtana waa dhib haddaan sabrana way ka xumaanaysaa wa tajzacu way argagaxaysaa min bucdii fogaanshahayga way ka argagaxaysaa wa tanfiru waxay ka didaysaa min qurbii dhowaashahayga haddaan fogaadana waa argagax haddaan dhowaadana waa cararaysaa waa iga didaysaa fa yaa qowmi ninkan marka waa yaaban yahi talow rabaa wuxuu yidhi fa yaa qowmi qowmu hal min xiilatin tacrifuunaha ma taqaanaan buu yidhi xiilad oo tushiiru biha aad ii ishaartaan war halayla taliyo xiilad aad ii ishaartaan ma taqaanaan oo wastawjibu aad waajibsanaysaan alajra ajar min rabbi xagga rabbigeen xagga rabbigeen ajar aad ka helaysaane war talo fiican halayla taliyo seen yeelaatan waa isku yaabannaha aniga ayadu haddaan soo dhowaado waa dagaal haddaan fogaado waa dagaal haddaan sheegto waa dagaal haddaan aamusana waa dagaal marka maray raalli tahaba lama arko dabcan waana jecelya haddee taladu waxay noqon lahayd iskaga tag laakiin iskaga tag ma rabiyo wuxuu rabaa qaab uu ku kasban lahaa inuu helo ayadiina eedii ay kala tegayso marka wuxuu leeyahy halayla taliyo ninkan siduu uga sheeganayo naagtan uu saaxiibka la ahaa ayuu kacabna sheegashadiisu ay tahay kacab ibn zuhayr oo wuxuu leeyahay naagtaani hal xaalad kuma nagaato famaa taduumu calaa xaalin takuunu biha kamaa talawanu fii ahwaabiha alquulu baalka quulka la yidhaha siduu isku rogrogoo kale ayay ayaduna isku rogrogtaa buu yidhi mana ku nagaataba hal xaalad famaa taduumu calaa xaalin takuunu biha ma daa'imaysa xaalad ay ku sugnaato xiriir toosana loogu imaan maayo qadiico toosana loogu imaan maayo raalli noqosho buuxdana loogu imaan maayo carab buuxdana loogu imaan maayo way isrogrogaysaa walaa tumasiku wuxuu yidhaahday ma qabsanayso oo ku dhegi mayso bilcahdi aladii zacamat cahdigii iyo ballantii ay sheegatay oo lagu heshiiyey ku dhegi mayso ilaa kamaa tmsi ilaa kamaa tumsiku almaaa algaraabiilu almaaa waa kor dhigaysaa algaraabiilu algaraabiil waa jamcu hirbaal algaraabiil waa jamcu hirbaal hirbaalkuna waxaa la yihahdaa bahalka wax lagu shaqshaqo shaqshaqa raashinka iyo waxyaabaha markii la tumoo kale lagu shaqshaqayo oo wixii qashina looga saarayo si wixii saafi u haraan biyo macelinaya haddii biyo lagu shubo ya haddaad biyo ku shubta biyo macishanaya ayadoona saasoo kale waayo ballantii lala galo wuxuu yidhahda saasay u daadinay ballantii sida qaraabiilku biyaha u daadisoo kale ayay cahdigaiyo ballanta ku tahay ayaduna oo ballantu ma qabsato ilaa sida qaraabiilku biyaha u qabta maahan qaraabiil biyo ma qabto waya soo maaha jawaabto ayaduna ballan ma qabato wax ballanay leedaha male cahdiga iyo heshiiska la gasho waa shaqshaq biyo ku shub heshiiskeedu waa saas ugu imaan maysid sidaadan biyaha meeshaas aadan ugu imaaneyn weli wuxuu sifaynaya ballanka baxy ku sifayna sifaad kala daran walaa tumasiku ma qabsanaysa buu yidhi bilcahdi aladii tumasiku waaladiina yumasikuuna bilkitaabi waxaa laga keena masaka yumasiku yacni yumasiku waa middan walaa tumasiku min masaka laga keeno siinka la shidayo walaa tumasiku ma qabsanayso ku dhegi mayso bilcahdi ballankii alladii kaasoo zacamad ay sheegatay ballantii ay sheegatay ee gashay ku dhegi mayso oo ballantii loogu imaamaayo ilaa kamaa tumsiku lmaaa algaraabiilu sida qaraabiisha ama shaqshaqyadu ay biyaha u celiyaan oo kale mooyaan ama ay u haayaan sidaasoo kale mooye cahdiga iyo ballantu loogu imaamayo oo ma haynayso wuxuu ku tusaaliyey marka sida shaqshaqaasi uusan biyaha u celinayn inaysan cahdi iyo ballan aysan u celinayn ayaduna sifaadkan saad dareemaysaanba waa sifaad aad iyo aada u liita oo qofkii sifaadkaas lagu sheego qof wax loo reebay maaha waa sifaad aada u liita oo markii aan laga soo bilaabo uu lahaa akrim bihaa khullatan low annahaa sadaqat mawcuudaha aw low anna nusxa maqbuulu iyo wixii ka dambeeya o dhanba jarxigu ku waday jarxiga ku waday abyaadaasoo dhan ammaan miyaa ku jirta intuu soo sheegay wax ammaana kuma jira wuxuu sheega un keliya sifaadkan liita hadday ka marnaa lahayd in khilqadeeda iyo abuuristeedu uu fiican yahay xagga khilqadeeda u ka soo hadlay laakiin wuxuu leeyahy khuluqay ka dhimatay xagga akhlaaqda laguma hayo ilaahay subxaana wa tacaala abuuristuu abuuray waa qurxoonta waatuu kusoo sheegay inay tahay makxuul oo kusoo sheegay sifaad fara badan oo kusoo sheegay laakiin xaggii akhlaaqda hal sifo wanaagsan maku sheegay filkhuluq ma sheegin waxay yidhahdeen culimmadu warkan ishkaalaa ku jira ninkan kacab ibnu zuhayr radia allaahu canhu gabadhan uu ku halqabsaday wuxuu sheegay inuu jecel yahay qof caaqilana naag sifaadkan lama jeclaado qof caaqila naag sifaadkan lama jeclaado oo weliba asigoo uu aaminsan yahay inay sifaadkaas leedahay hadduu xataa moog yahay waxbay ahaan lahayd soo ma hadduu moog yahay waxbay ahaan lahayd naagtan haddii la yidhaha xataa mid mucayanaa ma ahan laakiin wuxuu sheega uun inay tahay miduu jecel yahay haddana sifaadkaas leh sifaadkaasi waa sifaad marquuba canha waa sifaad aan la jeclayn waay waxaana soo marnay asbaab ulmaxaba inay saddex ahayd ru'yatu suuratin wa samaacu naqmatin wa samaacu sifatin ru'yatu suuratin waa kusoo sifeeyey inay suurad qurxoonta wa samaacu naqmatinna waa kusoo sifeeye waa kan yidhi ilaa aqanu qadiidu darfi makxuulu aqano wuxuu ku sifeeyey jamiilu sawt inay tahay jamiilatu sawt inay tahay codkood aad codkeeda aada u qurxoon yahay laakiin midda saddexaadi ah samaacu sifatin wax la maqli kara maaha waxay ku liidata waa u leeyahay waxay dhaha marka culammadu sidee gabar sifaadkan leh oo uu u jeclaanaya laba siba waa looga jawaabeen laba wejiyay uga jawaabeen wejiga koowaad waxay yidhaahdeen sifaadkan waxay gaar ku yihiin maa yatacallaqu fi lmaxaba waa jacaylka wixii ku saabsan waxay u noqonaysaa ilaa maa yatacallaqu biaxwaali اlmaxaba xaaladaha jacaylka wixii ku tacalluqa min alwasli wاlhajri wamaa shahbaha dalika oo ah xiriirin iyo gooyn iyo wixii la mid a waxay dhaha marka sifaadkan ma aha sifaad caam ah oo muطlaq ah oo gabadhaani dhan walba ay uga sifaysan tahay ma laakiin waa sifaad ku gaar ah maa yatacallaqu bilmaxaba jacaylkii wixii calaaqa la leh waxayna yidhahdeen waxaa badan dadku markay isjecel yihiin hajrina waa yimaad wisaal waa yimaad in la iscanaanto waa timaadaa in la heshiiye waa timaadaa waxay yidhahdeen waxyaabo labada qofa isjecel dhex maro waayay dheh laakiin sifaad jacaylka ka baxsan maaha oo markii baabkaas aanan la joogin gabadhu sifaadkan xun ma lahan markaan baabulmaxaba la joogin oo maa yatacallaqu bilmaxaba waxay yidhahdeen sifaadkeedu waxaan kuma sifaysna oo ummadda kale dadka kaleo dhan saas kuma aha laakiin labadooda xiriirka ka dhexeeya ayaa wuxuu keenayaa bay yidhahdeen markay labada qof ay yihiin laba qof oo aada isku jecel inuu marba mid caroodo oo marba mid si noqdo wax dhex maraan waxay yidhahdeen wax maxabadu ay keensanayso way asbaabaha maxabaday ka mid tahay carabtuna waxay dhaheen aaday uga hadleen oo waa mashhuur agtooda in wasli iyo hajri iyo qaطci iyo qadab iyo rida intaba ay timaado fi fii ma yatacallaqu bilmaxaba marka waxay yihahdeen sifaadkan gabadha uu ku sifeeyey ma aha sifaad mudlaqa laakiin waa sifaad khaas ku ah maa yatacallaqu bilmaxaba qolo kale waxay yidhaahdeen weji kalaa jira oo waxay sameeyaan wejiga labaad waxaa waaye mararka qaar gabadha waxay ku sifaynayaan biawsaafin qabiixa litanfiiri اlgayri canha yuusifuhaa biawsaafin qabiixa litanfiiri اlgayri canhaa wuxuu ku sifaynayaa sifaad xun ayuu ku sifaynaya ujeeddadiisu waa maxay inuu dadka kale ka eryow rabaa wuxuu is leeyahay yaan lgula yaan lagugu ogaanin ragga kale haddaad gabadhan ammaanto sifaadkeedii wanaagsan aad ku ammaanto rag badanaa damac ka galaya waxaana laga yaabaa in lagaaga adkaado marka dambe oo lagaa kaxaysto si marka ragba damac uga go-o waxaad tidhahdaa middan waa mid liidato oo sifaadkaas hoosha xun ku sifaysa ilaa ninkii maqlaa waa ka cararaa sifaadkan markii laga cararana haddee jawiga keligiisu u saafi noqonaya oo marka kasaa kusoo haraya meeshii marka wuxuu ugu sifaynaya bay yihahdeen sifaadka mid dhaba ma ahane waa litanfiiri اlgayri canha ashcaarayna ka tiriyeen bay yihahdeen carabtu fara badan oo ku saabsan jaanibkaas oo ninka xaas gabadha uu jeclaa oo sifaad qabiixa ku sifaynayo niyaduna waxa waaye ilaahu aan lagula arag waay saasuu niyeysan yahay laakiin afku kacayna waa xun tahay buu leeyahay oo noocaasay u taallaa oo saas waxaasay samaysaa waxaasay samaysaa si ragba uusan damac uga gelin middan dambe ayaa culamada qaar xoojinaya inay tahay min hada albaab tanfiirka kacab ibnu malik uu gabadhan ka tanfiiriyey dadka ama uu ku sheegay sifaadkan liidata ee qofkii mar maqlaahi uu cararaayo qofkii maqla uu cararaya maxaa yeele sifaadkan waa sifaad aada u liita intaa ugama harina weli waa soo wadaa oo sifaadkeedii foosha xumaa kamuusan harin inuu ku sifeeyo wuxuu yidhi falaa yagurannaka maa mannat wamaa wacadat ina alamaaniya waalaxlaama tadliilu falaa yagurannaka yaysan ku kadin buu yidhi gabadhaas maa mannat wamaa wacadat yaysan kugu kadinin maa mannat waxay man ay yacnii maniga ay sheeganaysa iyo galladda wamaa wacadat iyo waxay ballan qaadaba waxay mana sheeganayso iyo waxay ballan qaaday midna ha ku kadsoomin yow la khitaabayaa waxay yidhahdeen culamada qaar naftiisa u la khitaabaya asaa isla hadlaya wuxuu leeyahay ha kadsoominuu ha ku kadsoomin maa mannat wamaa wacadat maniga iyo galladda ay sheeganaysa iyo waxay ballan qaada midna ha ku kadsoomin ina alamaaniya yadadiilooyinku waalaxlaama iyo riyooyinku tadliilun ay tadyiicun wa dalaal waa baadi iyo dayacaad waay waxyaabaha rajooyinka iskaga dhisan iyo aamaasha waxa ku dhisan iyo axlaamta iyo riyooyinka waa tadliil tadliil bimacnaa dalaal waay alam yajcal kaydahum fii tadliil allah subxaanaه wa tacaala ma uusan yeelin dhagartoodii fii tadliil ay fii dalaal oo dayaac marka tadliilku waa dalaal iyo tadyiic waay dayacaad wuxuu leeyahy marka gabadha sifaadkaas le yaysan ku kadinin yaysan kugu kadinin waxay mana sheeganayso iyo waxay ballan qaadayso cahdiyo ballan midna male ugu imaamaysid ballan aada la gasho ma ugu imaanaysid yaysan ku ballan qaadin marka ina alamaaniya yadadiilooyinka walaxlaama alaxlaam waa jamcu xulmin xulumna waa la yihahdaa xulmuna waa la yihahda oo laamka la reebayo waa maa yaraahu naa'im fi اnowm waa waxa qofka riyada uu ku arkayo waxyaabaha lagu riyoodo waa tadliil buu leeyahay amaani iyo dadiilooyin iyo wax qofku iskaga riyooday riyooyin waxba laguma dhiso waa tadliil iyo dayacaad waay marka rajada iyo waxyaabaha riyooyinka ku dhisan ee aad gabadhaad ka rajaynayso waxba ha ku kadsoomin oo ha ku baadiyoobin arrinkaasi waxay gasho lama arko kaanat mawaaciidu curquubin laha maala wamaa mawaaciiduhaa ila alabaatiilu tusaale uu keeno wuxuu yidhi kaanad mawaaciidu curquubin ninka curquub la yidhaha ballamihiisa lahaa ayada wuxuu u yahay maalan tusaale curquub ballamadiisa tusaale u ah buu yidhi wamaa mawaaciiduhaa ballamadeeduna ma ahan ila alabaatiilu abaatiil mooye wax kalaba ma ahan buu yidhi ballamaha ay gelayso curquub magaciisa waxaa la yihahdaa macbad ibnu zuhayr ninka la yidhaha curquub oo hadda uu tusaale ahaan usoo qaato shiika usoo qaatay waxaa la yihahdaa macbad ibnu zuhayr waxaa kaloo la yihahdaa ama la sheegay in magaciisa la yihahdo curquub ibnu sakhr oo curquubba uu magaciisa yahana waa lagu sheegay curquub ibnu sakhrin ninkan wuxuu noqday maalu noqday maah maahay noqotay arrinkiisu oo waxaa la yihahdaa mawaaciiduhu waa mawaaciidu curquub qofka ballamaha ka baxa oo aan ballanka baxyada aad iyo aadka ugu horeeya ayaa waxaa la yihahdaa mawaaciiddiisa waa mawaaciidu curquub waxaana la yidhi matelkan wuxuu ku baxay ninkan la yihahdo curquub nin caraba ama dadkii zamankaa joogay ka mid a oo lahaa timir beer timi yani geed timireed ama beer timira lahaa ayaa wuxuu u ballan qaaday timir ma asaa ballan qaaday asaa ballan qaaday ninuu u ballan qaaday ninka u ballan qaadaa u yimid timirtii markay soo dhowaatay ayuu u yimid markaasuu wuxuu yidhi timirtu markay rutab noqoto ayaan ku siinayaa markaasaan kuu gurayaa markay rutab noqoto iimo weli rutab ma gaarine markay rutab noqoto u yimid markaasuu yidhi markay timir noqoto ii imo markaasaan ku siinayaa markay timir noqotay intuusan ninka imaanu habeen madow intuu u tegay timirtii ayuu gurtay asaa gurtay markaasuu suuq geystay ninkii markuu u yimid waktigii mawcidkii ballanti ayuu yidhi waxba kuuma hayo waa ninuu iska soo daba celceliyey ou hore ballan ugu qaaday dibuu u dhigay mar labaaduu dib u dhigay markii saddexaadna habeennimuu ku dheelmada soo wixii suuq geystay carabtii marka matelay ka bixiyeen maahmaahay agtooda ka nooqotay qofkii ballamaha ka baxa oo aan yacni ballankabaxyada lagu yaqaan inay dhahaan mawaaciiduhu waa mawaaciidu curquub ninkaani ballamadiisu waa ballamadii curquub oo kale soo u wada marka kacab gabadhan warkeeda wuxuu kusoo gebagabaynayaa inay tahay mawaaciiddeeda mawaaciidu curquub kaanat mawaaciiduhaa kaanat mawaaciidu curquubin lahaa maalan wamaa mawaaciiduhaa ila alabaatiilu mawaaciidu curquuba ayada mael iyo tusaalu ah wey wax kaloon ku tusaaleey kale lama arko ayaday mael u tahay wamaa mawaaciiduhaa ballamadeeduna ma ahaa nin gabadhaani ila ila ila alabaatiilu abaatiil mooye wax kale ma aha waxay ballan qaado dhan waa been iyo abaatiil hadda waxaa laga yaabaa sida lasoo sheegay inuu ragga ka eryayaa suuragala si aanan baabkeeda loo soo gelin calaa kulli xaal sifaadkan uu gabadha ku sifeeyey waa sifaad dhammaantood liidata waay cahdiga iyo ballamaha in la ilaaliyo waa sifa xasana waa sifa jamiila in ballamaha la oofiyo qofka haddii ballanka baxyo mar lagu sifeeyana waxaa lagu sifeeyey khuluq damiimha lagu sifeeyey sifo liidataa lagu sifeeyey hadduu isrogrog badan yahay ayadana waa la mid sharu nnaasi dulwajhayn alladii yaأtii haaulaa'i biwajhin wa haaulaa'i biwajhin qolaba weji ula tegayaa waa mutalawin macnaa waa isrogrog badan yahay marna kan uu qoslayaa markuu kasoo taga kan kale u tagaa kii uu qoslaayu caynayaa ama uu wax ka sheegayaa qofba mar uu tegayaa suuraddii kii hore ugu tageen suuradaan ahayn ayuu ula imaanayaa suurad sifadaas sifo wanaagsan miya waa sifo xun waay gabadha marka sifaadkaas xunxun ee kala duwan ee faraha badan ayuu u tiriyey oo ku sheegay inay ku sifaysan tahay marka saan soo sheegnaba qola waxay yidhahdeen waa fi lmaxaba ayay gaar ku tahay qolana maxay yidhaahdeen waa tanfiiru lgayri canha oo ayada kayrkeed ayuu ka eryayaa dadka kaleu ayada ka racdaynaya saa hore usoo sheegnana abyaadahan carabta warkooda markii la baranayo ama adabka la akrinaayo waxyaaba fara badan noocaana ku arkaysaan ama gabayada ha ku saabsanaadaan ama hadallo nasriya ha ahaadaan laakiin waa naxwaha oo kale naxwaha soomala soo maro abyaad iyo ashcaar mararka qaar waxyaabo aan fiicnayn ka hadlaya oo ciyaal suuqnimo ah aaday uga buuxdaa laakiin hadda jaahiliyadu ciyaal suuqi ahaayeen saasay u hadli jireen hadalladoodaa saas ahaa hadalkooda annaga laakiin maxaa uga baahanna waxaa uga baahannaha xaggii luqadaan uga baahanna sida qawaaciddii naxwada loogu baahday ee abyaadaas u gashay imru-ulqays iyo warkiisa ayaa sidaan oo kale abyaadda adabka ay tahay waxaa laga yaaba hadda darsiga annaga aan akrinayno qof caamiya hadduu maqlo inuu is yihahdo waa maxay wadaadadaan maanta o dhan naagaha ka sheekaynaya ila ma fahamsana nuxurka iyo ujeeddada laga leeyahay ma fahamsana annagu ujeeddadeennu waxaa ugu muhiimsan inaan ku baranno carabiya kelimaadka qariibka ee carabta hore ku hadli jireen inaan baranno kadibna quwo fi luqa laga faa'iidaysto kelimaadka qariibka laga ogaado hadda qaraabiil oo kale maxay ka mid tahay waa jamcu kirbaan waxa la yidhaahda inaan fahamno waa noo muhiim baasha marka halkaas in laga abbaaraa la rabaa maqsuudkeennu waa jaanibkaas amaa waxaan tashbiibka ah ama hazalka ah ay carabtu samaynayaan qolo walbana waa leeyihiin qolo walba waa leeyihiin soomaalidu waa leeyihiin soo ma waa leeyihiin laakiin luqooyinkan kale haddee ma lahan balaaqada carabta inuu carabigu leeyahay oo kale iyo xeel dheerida ay leedahay luqada carabta iyo caqligii faraha badnaa ee dadkii hore ku jiray dad waa dadkii hore caqliga iyo maskaxda iyo hadallada xeelka dheer iyo waxyaabahaasoo dhan ayagaa dadka kale uga horeeya marka kutubta adabka aan hadda aandhowd edeeray inaa akhrisaan waa fiicantaho la mudaalaceeyo waxaa ogaataan sheekooyin waxaa iskaga jira noocaan oo kale ah mararka qaar waxay qabanayaan oon ku arka kitaab la yidhaahdo buluuqu اlarab fii macrifati axwaali اlcarab nin iyo naagaa doodaya naagtu xujay keene ninkana xujow keena waa jaahiliyadii waay jaahiliyadii waay marka lafdiyaa qof qabanaya ayaga ka mid ah masalan asaa kaada qabsanaya ama ayada waxay leedahay kaada waxaa la rabaa hadal walba oo hadalkiisa ka mida inuu kaada ku bilaabo markuu jumlo dhammeeyaba kaada ay leedahay waa inuu sii wado kaada almucallimu an yakuuna rasuula meeshaasay ka keeneen markaasay leedahay kaada haddana jumlo kale u keenaya kaadadaasay ugu wado ayuu asigana lafdi kala qabsanaya lafdigu qabsado matalan cajibtu ayuu leeyahay say cajibtu ku keenaysaa jumlo walba warkaasoo kale anna maxaan ka faa'iideynaa wararkaasna waxaan fiicnaynaa ku jira cajibtadaas markii ku keenaya xataa waxyaabaa fiicnaynaa ku jira ha ku jiraane annagu qasdigaan ka leenahay waxa waaye takalumkii carabiga iyo fasaaxadii luqada carabiga iyo quwa fi luqa in lagu yeesho laakiin maaha in lagu saamoobo oo sheekooyin laga dhigto dhanka diinkaa loo rogaa meesha ayagu ay ka geliyeen hazalka adigu wacdi aad ka gelinaysaa iyo inaad qur-aanka ku fasirto inaad dadka ugu muxaadarayso min hada aljaanib in laga raaco laakiin inaan inta qaadana abyaaddii ama shicirkii annaga hadhowti aan hazal kusii samayno sax maa a inaan hazal kusii samayno sax maa dadkan kacab ibnu zuhayr radia allaahu canhu waa saxaabi qisadaanna waa soo marna in laisku haysto qasiidadan soo maa in laisku haysto aan soo marna haddii la yidhaahdo imra'a hayra mucayana waay dadka hadda sida qaalibka imra'a hayra mucayana may u isticmaalaan mase fi lgaalib qof mucayana loo isticmaalaa fi lgaalib qof mucayana loo isticmaalaa qof mucayan in loo isticmaalo xukunkeedu waa maxay fi sharci ya waa xaaraam culamadu waa isku waafaqsan yihin inay xaaraam tahay in qof mucayana loo isticmaalo ilaa inay tahay maxaa laga soo reebay ya maxaarimtiisa gaar ahaan zawjadiisa maxaarim kale maaha maxaarimtu waa badan yihiin zawjadiisa waxyaabahan oo kale ma hooyo iyo walaalaa lagula hadlaa maxaarim ha dhihina marka waa zawjada iyo iyo addoontiisa addoontiisu hadda waa zawjadiisoo kale aysan zawjo rasmi ahaanin labadaas keliya loo ogolya waxaan u isticmaalo ama uu saanoo kale ula hadlo ama hadallo noocaan oo kale ama lamida uu kula hadlo waa jaa-is oo u bannaanta amaa qof ka baxsan oo ka ajnabiyada xaaraam waay marka kutubtaasna akhriya adinkoo akhrinaya ugana faa'iidaysanaya dhanka luqada kelimadan waa maxa macnaheeda baxhi raadi carabi ahaan hadalka hadal carabiya waay oo asiila oo fasiix ah khudbooyin badanaa ku jira khudbooyinka ku jira xataa khudbooyin aan fiicnayn a ka mid a khudbooyin khawaarij jeedada ka mid a kuwa khawaarij ah oo aada u xeel dheera hadallada fasaaxo badna ayagana hadalkooda waxaa laga soo guuriyaa khudbooyinkii xajaajaa ku jira oo dadaan laynaa iyo ku hanjabaye wax badan oo fiicnayna arkaysaa laakiin waxaasi maxaan ka rabnaa carabiyaa laga rabaa waxaan marka wixii loo akhriyay naxwada ashcaartaa ku aragteen imruulqays soo kuma arkina in badan asagoo naaga ka sheekayna culamada qaar waxay yidhahdeen wuxuu noqon lahaa ashcaru lcarab hadduu iska dayn lahaa abyaadan waqaaxadu ay ku jirto waxyaabaha qaar afku ku balbalaarinaya meelaha kuwa kale xoogaa ay ka kinayoonayaan ama ka warwareegayaan shicirkiisa dhaawacay u keentay oo waxay dhaheen ashcaru naasoo noqon lahaa hadduu taa ka hari lahaa wa yowma dakhaltu lkhidra khidra cunaysatin iyo wuxuu ka tirinaya abyaad waa soo aragteen naxwada kusoo dhigateen shaahid naxwaha laga leeyahy soo ma shaahidkaasi naxwada ahaa galay oo ilaa looma baahnaadeen waxaan uu ka sheekeynayo inuu maal naag la kulmay iyo waxaas naagu jeclaayo aan adeerkii dhalay iyo waxaasuu ka sheekeynayo haddana waa la akriyaa imrulqays abyaadiisa darafa ibn cabdi ashcaartiisa waana dhammaantood waxay ahaa waqtiga jaahiliyada zuhayr waa ninka ugu ugu usluubka fiican waay ugu xigmada badan markii laga hadlaayo abyaadii jaahiliyada ninka ugu xigmada badan waay laftirkiisu ma wada xaqa wuxuu sheegayo ya waman laa yadlim innaasa yudlam iyaan soo marna saxna maaha qofkaan dadka dulmin waa la dulmi macnaheedu waa maxay dulmiga adiga bilowa marka lagaa cabsade diinku ma qaba inaad dulmi bilowdo adiga diin ma qabo laakiin waxaa laga rabaa ashcaartaas marka waxaa la rabaa rag iyo dumarba gabayada gabayadan aan akrinayno ujeedkoodu waa adab waa dhanka luqada in qaraa'ibka kelimaadka qariibka macnahooda lagu dadaalo la fahmo la ysku dayo sida ragga qaar ay sameeyeen in adinka xataa sheekooyin a ka abuurtaan ragga qaar waxay isku dayan inay sheekooyin ka sameeyaan kelimaadka qariibka hayna soo maray inaad isku daydo inaad warka isa saari karto oo kelimadan mowdiceeda aad dhigi karto inta warka siiqa u dejiso tababar waayo tababarkaas waxaa ku gaaray inaa maqaamaad dejido markii dambe maqaamaadka waa soo marna waa soo sheegnay soomaan maqaamaad wax la yidhahdo sheekooyina midaa wuxuu leeyahay matalan magacay iska sameynayaan abulfatxi aliskandarani ayaa nin la yidhaha waa magac magacaas qof jira maaha wuxuu leeyahy meel hablaan tegey sheeko dheer oo maqaamaadkan waxay ku jirtaa abulfadl hamdani waxaan cunaa weyno yidhi cunnadaa naga go-de abulfatxi alaskandarani ayaa qolo u tegey nin jiran oo guriya nin dhintay oo guri yaalla markaasuu yidhi ninkan waa max waa dhintay ninkan ma dhiman waa nooliyou yidhi cunuu rabaa inuu ku helo marka sheekadu sheeko jirtana maa sheeko xariir waa waxaa la yidhi maxaa ku ogaatay ninka inuu nool yahay wuxuu yidhi ninku inuu nool yahay waxaan ku ogaaday qofka markuu dhinto dabadiisu waa qabowdaahu yidhi qaboobay noqotaa marka ninkan dabadiisu ma qaboob waa kulusha anaa taabtay buu yidhi ayaguna waa taataabteen waxay dhawaa runtiis ninku ma qaboobo dabadiisu waa run idan waa nool yahay ninku waa suuxay anaa daaweynaya saddex maalmood ha laysiiyo meydkiiaa meel la seexiyey waa la isku laalaabay meelaa loo dhigay wuxuu yidhi markaad shanqartiisa iyo quuradiisu maqashaan adinku ka leexda anaa u imaanaa hala hadlina waa soo noolaanaa ninku waa fiican yahay dadkii a maqleenoo waxay dhaheen ninkaani mowtaduu nooleeya magaaladii markaasaa hadaayaad fara badan awalba intaasuu rabay hadaayadaa lagu shubay dhaqaalo badan oo aruursaday saddexdii maalinaa dhammaatay inta loo yimidaa la yidhi haye ninkii weli ma noolaanaysaa wuxuu jiraa waa u tegay waa fiirshay wuxuu yidhi hal maalinaa u dhimane halka maalin ha loogu daro waxay dhaheen maalin labaad ma qabsan kartid halkaa maalin waa kugu darnay laakiin ziyaado dambe ma lihid halkaas maalin kadib ninka inuu noolaadaan kaa rabna waqtigaan ugu dheeraadan maalinkaa dhammaatay wax noolaaha lama arko waa yimid ninkii markuu u yimid wuxuu yidhi garbaha ka qabta waa istaajinaynaa ninka dhinta waa la joojiyey markii la joojiyo yidhi sii daaye markii la sii daayo wejiweji u dhacay ninkii dhinta markuu dhaco wuxuu yidhi kayfa uxyi lmowta buu yidhi aniga horta msaan u nooleeyaa buu yidhi dad dhinta waaba dhinta ninkaane maanaa nooley kara way garaaceen buu yidhi abulfatxi markii la xanuujiyey kadib waan ka baxsannay uu yidhi qolo meel joogta ayaan u tagnay oo roob inta ku da-ay waa maaragtay aan seexala oo ka baqaaya webiga iyo daadadka ka cabsanaya biyo fara badan oo kusoo furanaya waxaa inuu yihi biyahan anaa idinka leexinayo hal neef oo lo-a qala biyahan hadday idinsoo gaaraanna anaa dembiga leh waxaana u xihay buu yihi tamaa'im iyo waxyaabaan u sameeyey neefgaa loo gowraca asagoo hilibku ka rabaa kadib wuxuu yidhi laba ragcaan tukanaynaa markii hilibkaas la cuno kadib waa in laba ragca la tukado labada ragcaad haddaad tukataan roobkaas idin soo gaari maayo guryihiin waa badbaadaysaa roobku dhinaco idinka mara salaaddii wuxuu waa idin dujina anaa imaam idiin noqonaayo qiraa'aduna waa dheer tahay buu yihi laba ragcoo dhaadheer waay laba ragcoo wuxuu dujiyay dheen ragcadii hore dadku dhabarka xanuuna sidii loo taagnaa loo taagnaa loo taagnaa dhabarka xanuunaa dadkii mar dambe u rukuucay waa sujuuday sujuuddii wuxuu ka dhigay mid ka dheer istaaggii qoortaa xanuuntay si u sujuudsanaayeen waa soo fadhiistay markuu soo fadhiisto sujuuddii mar labaad ku noqday maxay isleeyihin mar labaad haddii sujuudda lagu noqday sujuuddan way dheeraa doontaa soo maa kii ka sheekeyna marka wuxuu yidhi abulfatxi oo isla socda ane abulfatxi waa ii baaqo wuxuu yidhi inta sujuudda labaad ku maqan yihin aan baxsanno sujuuddii labaad ayagoo ku maqan aan dhuumanay buu yidhi waxaan iska tagno yidhi qoomkii oo sujuudsan salaaddii ku jira marka abulfatxi wuxuu yidhi yidhi ayaguna cibaadadan uga soo tagnay annaguna khiyaanaan ku dhacno yidhi sidaan ku baxsannoon ku socno sheekadaas sheeko jirta miya almaqaama almuusiliya la yidhahdaaoo muusilaan tagnu leeyahay sheekooyin noocaasa oo mid walba magac leedahay almaqaama albaqdaadiya almuusiliya alkuufiya oo intuu u sameeyey sheeko xariir waay laakiin sheeko xariirtaas faa'iidadeeda waa maxay carabi baliiqa waaye marka ujeeddada laga leeyahay waa carabiga sheekooyinkaas inaad akhrisaan wakhtiyada ajaaniska heshaan adinku ka faa'iidaysanaya carabiga kelimaadka sida warka la iskugu aadiyo kelimaadka quwadale si loo isticmaalo rajaska iyo hadallada isku aadan sida loo yidhaahdo aaday muhiim u tahay laakiin wixii baatilah dalabatulcilmiyaana waana iska ilaalin wixii sharciga khilaafsan diin ahaan loo qaadan maayo laakiin carabi ahaan wax uga faa'iidaysanayna qasiidadan marka waa min hada albaab waa fahamteena u malayna wixii qasaleenna soo mara waa min hada albaab luqada carabiga aan ka faa'iidaysanayna laakiin jaanibkaas kale waxba yaan loo joojinin kelimaadkaas inaan baranana faa'iido badanaa noogu jirta qur-aanka fahamkiisaa ku xihan sunnada nebiga sala allahu alay wasalam fahamkeeda ku xihan hadda tadliil kelimadda ah tadliil qur-aanka soo kuma jirto alam yajcal kaydahum fii tadliil waa isku fasiraysaa soo uma jeed midda beytka ku jirta iyo midda qur-aan ku jirta maxay qur-aanka bilisaan carab kusoo degay marka qodadaasaan ka faa'iidaysanaynaa qasaa'idda abyaadda carabta diiwaanaa jira imrulqays diiwaan uu leeyahay yani abcaad abyaaddiisa lagu jamciyey zuhayr diiwaan gaaruu leeyahay darafa ibn cabdi diiwaan gaanuu leeyahay xasaan diiwaan gaanu diiwaan gaaruu leeyahay abyaaddaasoo kale shuruuxaadna waa leeyihiin kelimadii ku dhibtay hariiba sharaxaasaa u kaashanaya hariibka waa fasiraya wixii sahlanna waa kuu sahlan yihiin midda hariibay maanta aa barato berri markay meel kale kugu soo marto maxaa la rabaa inaa ayada ku sheegtid maalan almanhal oo kale waa soo marna soo maa kaannahu munhalun biraaxi kelimadda raaxaad ashcaaru carab ku aragta ayagoo sharaab ka sheekeenaya khamro waa munhal waa biyaha marka hore la cabayo macluulna waa rakaada marka dambe la rakaadanayo waxaasna shicirka wax badanaa ku arkaysa ina kalaamulcarab waxaa rabaa in qalbiga lagu gunto adoon isogana marka dambe waxaa noqonaya qaamuus qaamuus macnaha qalbigiisa ay ku jiraan kelimaad fara badan macaanidood laakiin waxaa ugu muhiimsanay carabi lagu barto waxaa ogaataan inay tahay mumaarasada carabiga akhrinta akhrinta hadallada carabta sheekooyinkooda ashcaartooda khudbooyinkooda kadibna adiga isku daydo mararka qaar inaad wax qorto kelimaadka inta soo aruuriso soo agta soo dhigato inaad kelimad walba geli karto booskii iyo meeshay iska laheyd oo u munaasaba aadayna muhiim u tahay in dalabatulcilmiga carabiga ay ku dadaalaan haddii weligeen aan joogno soomaali soomaali ma aha luqadii qur'aanka luqadii sunnadana ma aha luqadii asalkii diinka islaamkana ma aha lakiin waxaan rabaa in looga gudbo soomaaliga waxaan ka rabnaa inaan wax ku fahanno maadaama ay luqadeeni tahay laakiin ujeedka waa maxay in looga gudbo luqada carabiga oo qofku berri ou noqdo qof wax walboo qoraaya carabi ku qori kara oo waxu baxsinaya carabi ku baxsinaya oo hadduu u baahdo inuu xiriiro la sameeyo dad aan soomaali ahayn oo culummada caalamku waa badan yihiin inuu u qori karo risaalo qawiya oo markaa wuxuu ka raba iyo wuxuu weydiinaya iyo wuxuu kala hadlaayaba ku cadday kara hadduu wax alifaayana luqa carabi oo matiina wax ku alifi karo carabiga marka barashadiisu qofku wuxuu ka faa'idaystaa sharaf wuxuu ka faa'idaystaa in wax ka xihan aysan jirin wax ka xihan aysan jirin carabiguna ma aan sida soomaalida ay isku koobnay annaga hadda maxaan isku koobnay naxwiya sarfi laamiyat alafcaala laga dhigtaa sarfiga alfiya ilaa nax waa la dhigtaa khalaas kutubta isku laa wuxuu leeyahy aniga luqadii waxbaan ka dhigtay luqada wax badanaa maqan luqadii wax badanaa kaa maqan waxaas waxaad u isticmaali laheedaa kaa maqan lidaalika qofka hadduu naxwada baxar ku yahay sarfiga uu baxar ku yahay si fiican u yaqaan ma awoodi karaa inuu carabi ku hadlo hadduusan mumaarasaynin ma awoodi karo inuu carabiga ku hadlo waxaana ka arkaysaan bulshada soomaalida ilaa meeqa qarniyan naxwaha dhiganayni ma intaasoo sanaa la dhigaya naxwada raggaas naxwada dhigaya qawaaciddii naxwada xifdisan ama bartay haddii la yidhaahdo khudba jeedi ma awoodi karo inuu khudba jeedi jumlo mustaqiima ma keeni karo oo carabi oo toos maxaa yeele mumaarasadiyaa maqan taas adinka waxa la rabaa inaad ka gudubtaan wax uga fiican oo gudbi kartaanna waa baabkan ashcaarta ha la akriyo kalaamka carabta ha la akriyo si fiican ha loo diraasiyo ha lagu sheekaysto axyaanan daftirki inaad ku sheekaysatiin kelimaadka oo isticmaashaan waxay ziyaadinaya inaad idiin sahlanaato hadhowti ku hadalka afcarabiga markaad markaad doontaad ku hadlee markaad doontaad wax ku qoraysaa markaad doonto waa ku khudbaynaysaa markaad doonto hadal iyo waxbaad ku jeedinaysaa waxay kuu noqonaysaa luqo aad si fiican u taqaano luqadaha ku hadasha ka mid a taa qofka hadduu gaarana meel fiican uu gaaraya marka insha allah hala daneeyo jazaakum allah khayran wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed